salaada noocan ah waa salaad munaafiq iska ilaali qaabkan inaad salaadaada u tukatid haddii aad u tukatidna dib dambe ha u samayn waa saddex sifo ilaahay uu inoo sheegay munaafiqiinta gaar la yihiin markay salaada tukanayaan muuqaalkan keliga ha isku koobin waxaad naftaada la jeceshahay walaalkaa kalala jeclow oo muuqaalkan gaarsiiya u faa'iidee sifada koowaad ay munaafiqiinta leeyihiin markay salaada tukanayaan qaamuu kusaala salaadda waxay u istaagayaan iyagoo caajis lugaha jiidaya weysadii ma wanaajinayo salaadda markuu istaagana si khaldan buu istaagayaa sidaa buu leeyahay mar buu haamsanayaa mar gacmuhuu daynayaa way ka muuqataa caajiska salaadda markuu istaagayo caajis baa ka muuqda waa sifada koowaad ay leeyihiin munaafiqiinta markay salaada tukanayaan sifada labaad isagoo caajiska iyo wahsigaa la taagan oo sidaa leh ayaa qof albaabka ka soo gelaya adeer baa ka soo galay aabbaa ka soo galay qof baa albaabka ka soo galay markuu arkay qofka soo socda ayuu salaaddii wanaajinaya yaa lagu odhan si wahsiyuu u tukaday yaana lagu odhan si caajisuu u tukaday salaadduu wanaajinayaa yuraa'uuna annaas dadka ayay istusayaan markuu keligii yahay caajiska buu ku tukanayaa markuu qof soo galo albaabka salaaddii buu wanaajinayaa si loo dhaho alla salaad qurxoona sifada saddexaad ay munaafiqiinta leeyihiin markay salaada tukanayaan walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila in yar unbay ilaahay xusayaan markuu rukuuco subxaana rabbiyalcadiim buu hal mar odhanayaa sujuuddii hal mar buu dhahayaa mise maba dhahayo ataxiyaadkii qayb buu akhrinayaa mise maba akhrinayo faatixadii si boobsiisuu ku akhrinayaa qalbigiisii ma joogo walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila salaaddii iyagoo ku jira in yar unbay ilaahay xusayaan qalbigoodii iyo maskaxdoodii baana joogin saddexdaa sifa haddaad kulmisatay ilaahay u toobadkeen salaadaadana wanaaji haddii qaybaad isku aragtayna salaadaada wanaajiyo ilaahay u toobadkeen salaada waa waxa ugu horreeyo ilaahay kaa xisaabinaya maalinka qiyaame salaadiina ilaaliya khayr iyo gul salaam